بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف كشرك وقتل النفس الا بحقها واكل الربا والسحر مع قذف نهدي waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa nadmu lkabaa'ir waxaan soo qaadanay kabiiradii shirkiga ahayd iyo tii qatlu nafsi ahayd ilaa bixaqihaa iyo akli ribaa wixii ku saabsanaa iyo sixirkii wuxuu ihi sheekhu marka maca qadfi nuhadi iyadoo lala qabo kabaa'irta markii la tirinaayo qadfidda la qadfo iyo ku tuuridda sinada lagu tuuro gabdhaha aslulqadfi qadfi aa la yidhaahdaa aslulqadfi waa ramyu shayi biquwa qadfigu waa kaas waa ramyu shayi biquwatin waay alqadfu haddaad maqasho waa sheega in xoog loo tuuro sheega in la xooro xurf in laga siiyo a waxaa la yidhaahdaa qadfi la yidhaahdaa uma istucmila biramyi bizinaa wa naxwihi min almakruuhaat uma اstucmila biاramyi bالzinaa wa naxwihi min almakruuhaat markii dambe waxaa loo isticmaalay qadafka oo caan ku noqday in laysku tuuro laysku tilmaamo laysku sheego zino iyo liwaad iyo wixii la mida oo waxyaabaha makruuhaadka oo la fool xumaysta ka mida qadfigu marka hadda waxaa loola jeedaahi waa in qofka lagu sheego zino iyo wixii zinada la mid ah oo qofka cirdigiisa lagu dhaawacayo qadfu nuhad aa layidhi nuhad jamcu naahid wa naahida weey nuhad haad waa shidanta waa jamcu naahid wa naahida yuqaalu nahada athadyu yuqaalu nahada athadyu ida irtafaca can sadri ida irtafaca can اsadri nahada thadyu waxaa la yidhaahdaa thadyigu waa naaska ida irtafaca can اsadri haddii gabadha ou naasku usoo dhasho ayaa nahada athadyu la yidhaahdaa hadda laakiin waxaa la leeyahay waa la qadfa ama qadafkooda laga sheekaynahu ma aha gabdhaha qaangaarkaa keliya ma aha oo markaas soo qaangaaray shiikha uun gabaygu saa iskugu aaday oo qaafiyada ayaa saas ula qurxoonaatay oo saas ugu toostay ee gabdhaha dhan qadafkooda loola jeedaa waa qadfu lmuxsanaat mowduucan wuxuu ku saabsan yahay qadfu lmuxsanaat gabdhaha muxsanaadka oo zinada iyo faaxishada lagu sheego arrintan marka qadfulmuxsanaad ah waa dembi dembi keliya maahane waa kabiira min alkabaa'ir nabigu calayhi isalaatu wasalaam ijtanibuu asabca almuubiqaat markuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam toddobada wax halaagta markuu tirinaayo waxaa ku jirtay wa qadfu lmuxsanaat gabdhaha muxsanaadka oo dhowrsan oo zinada ka dhowrsan oo axraarta ah oo xorta ah qadafka la qadfo oo zino lagu sheego qofka marka in lagu sheego zino oo la yidhahdo hebel waa zinaystay hebel ficilkii qoomuluudow sameeyaa hebel iyo hebla meelay isla galeen hebel iyo hebla way istaabteen way isdhunkoodeen waxyaabahaasoo dhan oo qofka cirdigiisa dhaawacahi waxaa la yidhahdaa qadafaa la yidhahdaa waa alqadfu waxaas waa qofkii oo cirdigiisii iyo sharafkiisii aad meel uga dhacday cirdiguna waa qaali nabigu calayhi isalaatu wasalaam xaajatulwadaac marka uu khudbaynaayey waxyaabahu ku khudbayey waxaa ka mid ahaa in nebigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ina dimaa'akum aa la yidhi waa dhiyagga wa amwaalakum iyo hantidiinna iyo wa acraadakum aa la yidhi acraaddiinna iyo sharafkiinna iyo qaymihiinnu calaykum xaraam korkiinna xaaraam uu ka yahay qofka muslimkaa laguma ogola inaad dhiiggiisa iyo naftiisa ku xadgudubto saasoo kale laguma ogola inaad maalkiisa ku xadgudubto sidaa aan labadaas lagugu ogolayn oo kalena laguguma ogola inaad cirdigiisa iyo sharafkiisa qofka aad ku xadgudubto qofkii aad tidhi waa zaanig waa zinaystaana waa qof aad cirdigiisii iyo sharafkiisii ku xadgudubtay sumcaddiisii aad dishay qofkaas waxaad ka gashay dembi weyn aad ka gashay ilaahayna subxaana wa tacaala dembi weyn aad ka gashay se ilahay isaga arrintan kaa xarimay arrintuna waa kabiira min alkabaa'ir dadka saas ku sifooba oo arrintaas ku dhaqmana ilaahay subxaanahu wa tacaala xadu u yeelay xadkaasoo ah in la garaaco kiibana siddeetan karbaash siddeetan jeedal lagu dhufto ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina yarmuuna almuxsanaati ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم كوا ضدك قبلها محصناتك قد فاية وزنا كل شيء ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala haddana aan markhaatiga la imaanaynin waxaad ku dhufataan siddeetan jeedal ku dhufta markhaati dambena weligood ha ka aqbalinina wa ulaa'ika hum ulfaasiquunana waa la raaciyey waa faasiqiin daacada alle ka baxay ila aladiina taabuu mooyee ila aladiina taabuu sifnaha ah saddexda xukunoo la soo sheegay hal xukunoo ka mid ah inuusan u laabanayn isifnuhu waa bilijmaac hal xukun oo ka mid a saddexda xukunna inuu u laabaa waa bilijmaac xukun kalena waa laysku khilaafsan yahay waxaa la yidhi waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda waa xukun koobaad walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada waa arrin labaad wa ulaa'ika hum ulfaasiquunna waa tii saddexaad hadday si walba u tooba keenaan waa laysku waafaqsan yahay inaan jaldiga laga cafi karin oo la garaaca mar walba hadduu inta qofka qadfo uu yidhaha hebel waa zaanig kadibna uu yidhaahdo hebel waa zaanigaan idhi beenaana ku sheegay laakiin waxaan markhaati idinkaga dhigaa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u tooba keenay qofki inaan iska kay cafiyo hadduu yidhaah maadaama qofku qadaf ku dhacay waxa le horta jeldigii ha la marsiiyo xadkii min xuduud illahi laga oofiyo ila aladiina taabuu marka u laaba imayso wa ulaa'ika hum ulfaasiquunada u dambayda iyo fisqigii ka dhalanayey haddii laakiin fisqigii ka dhalanayay laakiin waa ka rafcismaa qofka oo qof tooba keentay la dhihi maa faasiqaa talaaladaba istaagi maayo oo qofku qadafka waa ku dhici karaa waana ka tooba keeni karaa hadduu tooba keenana faasiq noqo u maayo laakiin xukunka dhexe oo walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan ah walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada xukunka ah xukunkaas see yahay isitnuhu ma u laabanaa oo dadkii markhaatigoodii ma la aqbalaa hadda kadib mase markhaatigooda la aqbali maayo khilaafaa ka jira culamada qaar waxay dhahaan maya walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadana ilah yidhi subxaanahu wa tacaala istinahaanuna calaaqa lama le arrintaas istinahu wuxuu quseeyaa wa ulaa'ika hum ulfaasiquuna fisqigu ka rafcinaa bis toobadu fisqiga ka rafcine laakiin waxaa laleeyahay waxaad tahay nin cadaaladdiisa dhaawac galay marba haddaad u bareertay cirdiga dadka muslimiinta ah saa darteed markhaati dambe laga aqbali maayo haddaad ankee tooba keentay ood safka hore aad ku tukato ood mu'adin noqoto ood imaam noqoto ood sheekh caalima noqoto anke ilaahay agtiis wixii aad geysataad leedahay laakiin maxkamadaha muslimiintu markhaatigaada ma aqbalayaan leey arrintu marka arrin sahlan maa arrin culus weeye sidoo kale ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyay ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya waalaakhira walahum cadaabun cadiim yowma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum bima kaanuu yacmaluun dadka gabdhaha muxsinaadka oo haddana khaafilaadka oo zinaba waxay tahaba moog in la zinaystay iyo si loo zinaystaba ma yaqaanaan gabar wanaagsanaa zinaysatana maba aaminsanaba dadka marka gabdhaha nuucaasa zinada ku sheega ee haddana gabdhahaas weliba almu'minaat ay yihiin oo ilaahay rumeeyeen subxaanahu wa tacaala lucinuu fi dunya waalaakhira adduunyada aakhiraba dadkaas waa malcuuniin way lacnadan yihiin dad badan waraa u yaalla gabdho muxajabaad ah muslimaad ah cafiifaad ah ahlu khayr ah aa dad waxaa laga yaabaa inay ku dambaabaan oy dhahaan waxay la haboogan tahay waa zino maalintiina way haboogan tahay indhashareera iyo xijaabiya waaweynay sidataa habeenkiina hoteelladay ka tumataa annagaa naqaana inay dhahaan hebelaa la tunta qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhahaan dugsiga qur'aanka macallinka u dhiga ayay u sii socotaa taas inay dhahaana suurtagala xukunkaana ku yaal waxaa rabta samay ilahi wuxuu leehy subxaana wa tacala in aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati waa ghaafilaat waa mu'minaat waa muxsanaat zinada waa laga dhowro waa ka ilaashan yihiin si loo sinaysta ma oga mu'minaat waa yihiin inaad xamee ankee warba kuma hayaan in ankee zina lagu tuunsan yahay war uma hayaan qofkii marka waxaas ku xantaay waxaas ku sheegaay lucinuu fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhira waa malcuuniin walahum cadaabun cadiima ilahi yidhi subxaana wa tacaala lacnad loogu sini ma cadaab cadiimana waa u sugnaaday goormaa cadaabkaasi ay gelayaan yowma tashhadu calayhim alsinatuhum waaydiihim waarjuluhum bima kaanuu yacmaluun waa maalin xibnuhu ku markhaati kacayaan xibnaha ku markhaati kacaana carabkii beenta sheegaayo oo qofka qadfaayaa ka mida qadafku marka wax sahlan maa annaga agteennana qadafku caaggaas biyaahoo lacaba waa ka fudud yahay qofaan ku dhicinna ama mama jirto ama waa yarta aad uu noola fudud yahay waxaa laga yaabaa qofku inay sigaar cabto iyo inay qadaf samaydo waxaa la fudud oo la fudud oo la fudud wax badan inay qadaf samaydo inay tidhahdo hebla waa zinaysataa hebel waa zinaystaa hebel iyo hebel way is isticmaaleen inay tidhaahdo canugan gabadhaanu wadato uma eka aabbihiis uma eka saa darteeda waxaan u malaynaa saaxiibkeedaa ka dhalay inaan nidhaahno waa noo fududda inaan sigaar cabnana waxaa laga yaabaa in nala cuslaato waxa isku dhowna maaha labada dembi wax badan waxa badan dembigan qadafka ahaa badan arrinta noocaas oo kalea haddaad maqashaankee laguma sheekeeyo lama bilaabo haddaad maqashaana laguma sheekeeyo meel looga sheekaynaana lama dhegaysto raallina lagama noqdo qofkii waxaasoo kale ku hadla bi'sa maa qultaa la yidhahda war naga aamus masiibaad sheegtay ilaahay u toobakeen dulliyaa tahay hadduu ku yidhahdaankii anaa arkay waxaas waxaa la yidhahda wax lagu sheekeeye ma iska dhaaf qofkii yidhi hebel waa zinaystee haddii qofkii qof zina ku sheega la yidhaahdo markhaati keena leeyahy qofka marka hore afar markhaatiya keen afarta markhaati hadduu inta keeno saddex israacdo saddex isku raacaan heble iyo hebel oo kala zinaysahaan aragnay oo weliba xibnahooda taranku ay isku jiraanaan aragnay haddii saddex isku raacdo midka afraadna uu yidhaahdo labadoodu waa qaaqawnaayeen waana isdul saaraayeen marayna isla hognaayeen uu yidhaahdo ee laakiin uu xaqiiji waayo xibnihii taranka iyo wixii ku saabsanaa iyo wax kale uu xaqiiji waayo dhammaantood waxaa la leeyahay ha la soo taago maxkamadda mid walba oo ka midana siddeetan karbaashaa lagu dhufaa dhammaantood min siddeetan karbaashay leeyihin xilligii saxaabadana way dhacday ogaadeed xilligii saxaabada waa dhacday saxaaba arrintaanoo kala sheegtay saxaabada qaar ka mid ah waxaanoo kala sheegay markaasaa markhaatigii u buuxsami waaye markaasaa la garaacay waa jeldi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ملتال أفرت مرقاتي وين رق نغضان وين مسلمين نغضان وين قنقار نغضان وين يهين دد عدالة كتل ماما وين كم مرقاتي كعايان وين كم مرقاتي كعان لبا حبنوت أو اسكو دح جرت أي كم مرقاتي كعان ورسه لن ماها مركانو كلان كسر بيب لو مباهنا وحسر بيبا مايا وكلا زينيستين ما لقا يلي مرقاتي وحان كايني كلا زينيستين لقا يلي ما haye sii wadaa lagu leey waa lagu sii qeexaya hebel iyo hebel say u yaaleen saad u aragtay haddii intaasu ay ku dhammaystirmi waayeen afar markhaati aad keeni weydo intaas kaaga markhaati kacda adiga iyo wixii aad keentaba siddeetan siddeetan karbaash aad leedin waxaana laga yaabaa warkaasu inuu run yahay ogaaw inuu run yahay oo adugu aragtaa suurtagal ah laakiin qofka muslimka ahow haddaada arrinta noocaasoo kalea afar markhaati oo markhaatiyaashii aan sheegayna ah oo waxaan sheegayna ka markhaati kici karta aada u haynin af daboolan maxaa la yidhi waa dahab shabdhe yaa waran qoorta kaaga haya saas maxaa loo yeelay waxaa saas loo yeelay cirdiga muslimka ilaalin la ilaalina maadaama waxaa la ysku xihay waxaas culayska badan ay yihiin saa darteed inay dhacdaahi ama waa naadir ama maba dhici karto qof inay qof qadafto kadibna ay markhaatiyaasha noocaasa ay keento markhaatiyaal noocaasa oo afar ah oo rag ah oo wada muslimiin ah oo kulli cadaalad ku tilmaaman oo kulli xibno taran oo isku dhex jira ka wada markhaati kaca in qofku keentahay sayidin la tah waa naadir ama maba dhacaysaba intaas maxaa loo yeelay oo intaas loogu xidhay arrintan inaan arrinta lagu fududaan waayo maantana waad aragteen mujtamaca annagii soomaaliyeed say arrinta u fudud yihiin gabdhuhu guryahay kula sheekaysayaan waa lagu qaxweeyaa galabtii subaxii waa lagu soo jarmaadaa habeenkii waa waa lagu sheekaystaa taleefanada waa la iskugu diraa raggu waa sheegaan dumarku waa sheegaan maantao dhan xamxamaa socota xanaa socota hebla waa laxantaa hebel waa laxantaa hebla waa laxantaa waa maxay adaaba sheegaya laxantee maxaa u xamee inay u xan yihiin ba adaa sheegaa xantu soo xaaraan maaha walaa yaqtab bacdukum bacdan soo ilaahay ma dhihin qof baa waxay rabtaa si dadban inay wax u sheegto markaasaa waxa laga yaaba marka qaar inay tirahdo niyow dembiyaan soo maqla bal warkaas u fiirsada inuu warkii sheego rama ama warkii sheegtay rabtaa markaase waxay leedahay hebli heblooy ama hebelow dembiyaan soo maqlay ilaahay hana cafiye markaasay leedahay maxaad soo maqashay waxaan soo maqlay heble iyo hebel inay kala zinaystaan ayadaa sheegay waa dembiya dayde ilaahay wixii dembiyaha naga dhaafana waa leeda wixiina waa i sheegay waa in inta la qabto maxkamad sharciga la geeyo qofkaas ee la yidhi caddayn keen he afkaada lagu hubaa caddayn keen hadday caddaynta keeni weydana siddeetankaas karbaashaa taqaanay siddeetan karbaash lagu dhufto kadibna la iska sii daayo walaa taqbalu lahum shahaadatan abadanna meel loo dhigo dadka noocaasa oo dadka mu'miniinta jecel in faaxishadu ku dhex faafto ama ceebahooda iyo waxyaabahaasu ay faafaan jeceli ilahay wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala cadaab xanuun badan maalinta qiyaamo in ilahay u diyaariyey ilahay wuxuu leeyahay in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun dadka raba dadka muminiinta dhexdooda faaxishadu inay u faafto ninaa wuxuu jecel yahay walaalkiis inuu ceeboobo sumcadiisu dhacdo ay ka faafto inuu zaanig yahay gabaraa waxay jeceshahay walaasheed inay ceebowdo oo ay ka faafto inay zinaysato dadka noocaasu khatari ku jira ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة وحوسنا هذا عذاب حنون بضن أو حنون جاء إلهي إليه سبحانه وتعالى أرنت مركة وأرن قتره أنك دكتونانو إلهينا أنك عبصنو شرعي دين توا مغلنا وآخر سنة ونقلنا لكن رقم كوا يري رقم كوا أذو يري قف والباي مركة وحانو كليها كوشيا كينين قف وشيين ضد كوشيا كيسا هدقي سنين aan keensi sara ha ku sheegin waxyaabaha ceebta waxaa ka mid ah in la yidhaahdo hebelow waran ku haya amaad sheegi heblay waran hayaa ha isku sheegi oo warku waa maxay hebleyo hebel saasay yeelaan ama hebel saasaa la yidhi ama canugaas waa wacal ama waa garac la yidhaahdo waxyaabaha khatartaa wa canugan waa wacal waa wacal canugaad tirahdo macnaheedu hooyadiisaa sinaysatay wa hooyadii waa aad qadaftay marka hadalkaas wacalka iyo garaca iyo waa hadallo doqoneed ha la iska ilaaliyo darsiga maanta halkaas noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam wabilaahi atowfiiq